الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الثالث العاamilون waxaa halkan ku xuseeyaa oo aynu soo marayn masaarifu zaka zakada dadkii la siinaya aayaddu ay sheegtay laba kamida baynu soo marnay fuqaradii iyo masaakiintii kuwii saddexaadna waa kuwii soo ururinayay walcaamiliina calayha kuwa uu qur-aanku ku sheegay wahum iyaguna aladiina kuwii weeye yabcauhum limaam imaamku uu dirayo kamaa taqadama sidii inoo soo horumartay dabeedna laba idaaradood bay noqon karaan guddi soo ururisa zakada iyo kuwii sarfinayay ama qaybinayay labadaa qaybood bay noqonayaan fa minhum waxaa kamida asaaci kii waxaan soo ururinayay walkatibu iyo kii qorayay iyo walxaashir kii isaguna isu keenayay dadka xoolaha leh iyo kuwa qaadanaya midna kaa hore saaciguna dee xoolihii buu isu keenaya oo waa qofkii sekada soo ururinayay xaashirkanina arbaab alamwaal iyo dhawi suhmaan dadka sihaanta leh iyo kuwa laga qaadayo ayuu isu keenaya walqasim iyo kii qaybinayay intaba waa noqonaya fayujmacu lilcaamili fayujcalu lilcaamil athubur caamilkan shaqaalaha sekada sekada faraha badane lasoo ururiyay intoo sideed meelood loo qaybiyo ayaa meel la siinaya sidaa dee aayadduba ay sheegayso fain kaana thumun haddii thumunkani uu yahay macnaha sideed meelood markii sekadii loo qaybiyey meel ayaa aktara min ujrati wixii ay mushqaayadu yeesheen bay ka badatay rudda radda alfaadila cala albaaqiin dee wixii dheeraada ee mushqaayadiisa ka badan waxaa loo celinayaa toddobadan qolee kale oo boqol kun oo neef baa markaa ku hagaagay ujro ahaan boqol iyo contonna waxa ay noqdeen dee wax dheeraada waxaan leeyahay boqol iyo konton baa ku hagaagay boqolna mushqaayadiisi weyt dee kontonka kuwa kale ha lagu celiyo wain kaana hadii u ya aqala mushqaayadiisii mid yaraatay haddii ay tay kamalahu min azaka zakadii buu ka dhamaystiraya nimankani waxay u baahdeen mushqaayadoodii toban neef ayay noqonaysa marka loo qiimeeyo dee thumunkiina wuxuu noqday sideed meeshii sideedaadna ee thumunka ahaydna sideed neef bay noqotay markaa labada neef ha loogaga soo daro sekada kale macnaheedu waxa weeye nimankan ninkan caami dadkan caamiliinta ah iyagu dee waa dad shaqaalo ah marka haddii ay shaqaalo yihiinna dee shaqaalaha waxaa la siiyaa sixra suuq baa la siiyaa sixra suuqi unbaa mar walba iyaga loo xisaabinaya haadaa waktigaas goortaa laleeyahay caamil sidaa waxa loo siiya idaa faraqa alimaamu ninkan ninkan mas-uulka ummadda ahi marka uu xoolihii qaybiyo wey maamulkii dadka muslimiinta intoo lagu soo ururiyo sekadii dabeetana isagu uu qaybinayo fain faraqa almaaliku qasama calaa sabcatin wasaqata alcaamil ninkii xoolaha lahaabaaba qaybinaya dee toddoba qaybood unbuu uqaybinaya maxaa yeelay dee ma jiro caamil isagii baaba dee joogaba oo masaakiintii iyo dadkii kale markay u yimaadeen isagii baa uqaybinaya markaa kii caamilka la odhan jiray shaqadiisii meesha kama banaane qusumkiisii wuu ka baxayaa wasaqata alcaamil markaa toddoba meelood unbaa loo qaybinaya ee looma qaybinayo dee sideed lakii sideedaad ma jire waaba sideenan oo kale imaka alraabicu ka afraad almualafatu quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dhaweynaya wey fain kaanuu kufaaran haddii ay yihiin gaalo lam yuctaw lama siiyo wain kaanuu muslimiina haddii ay yihiinna uctu waa la siinaya aimada qaarkood waxay tilmaamaan gaalaba ha ahaadeene in la siinayo dee nebiguba calayhi salaatu wasalaam waxbuu ka siiyey qaniimadii ninkii safwaan la odhan jiray oo muu soo islaamin waktigaa hore afar bilood buu nebigu u kaadiyey arrinkiisa dabeedna xunayn dagaalkii xunayn buu u raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam hubna waaba ka caariyeysay uu haystay ninkaas nebiga ka caariyeysay waa kii lahaa akasbun ya muxamed miyadi dhacaysa markaasuu lahaa bal caariyatun madmuuna aw muaddaa maya waa shay aan kaa ergistayo dee aan ku soo celin doono ama aan ku magdhabi doono muddo kadib buu kolkaa islaamay intii aanu islaamin buu haddaba xoola siiyey markaa qofkaa islaamnimada ku soo dhow isaga laftiisa in la siin karay sheegaan qaarkood iyagoo kaa usoo qaata laakiin dee sheekhu waa kan tilmaamay in gaalo kol hadday yihiin aan la siinayn kolse hadday soo islaameen islaamnimadooduna wakti dhow ay ahayd waa la siinaya wlmualafatu mualafadan qur-aanku uu sheegay lasoo dhaweynayo qawmun ashraafun waa dad sharaf leh yurjaa xusnu islaamihim inay ilaahay rumeeyaanay soo islaamaana inuu macnaa islaamkoodu wanaagsanaado way islaameene inuu islaamkoodu wanaagsanaado ayaa la rajaynaya aw islaamu nudaraa'ihim ama dadka nadiirada u ah ee iyaga la midka ah ayaa la rajaynayaa inay soo islaamaan aw amase yajbuna azakaat zakadii waxay nooga soo ururinayaan min maaniciihaa dadka diida ayay ka soo ururinayaan biqurbihim bisababi qurbi oo dee way u dhowi aw amase yuqaatiluuna cana caduwan cadow bay naga difaacayaan kaasoo yuxtaaju fii dafci in dee cadowgaa lala dagaalamo oo la difaaco ay u baahanayso ilaa mu'anatin thaqiila dhaqaale culus iyo hawl difaaco culus dadkaasi waa dhowrkaa qof waa qaar muslimiina oo laakiin dhawaan soo islaam oo la doonaya islaamkoodu inuu wanaagsanaado waa la siin doonaa amaba saaxiibadoodii ka hadhay si ay ugu soo daydaan oo qofkani dee kolka hore maalku soo eeganaya marka maalkaa uu helo ee uu islaame islaamnimadu qalbigiisa ay degtana uu iskaga raaxaysanayaa adduunyada macnaha waa ka nasanayaa waxa uu leeyahay dee iimaankii baa kolkaa qalbigiisa ku sugmaya zakadan iyada qudhigeeda wax laga siinayo qofkii hadduu kasoo ururinayo qof dadkii diidanaa ay isxigeen waa la siin doonaa cadowga hadday naga difaacayaanna iyagana waa la siin doonaa marka waxaad arkaysaa zakadu qaybaheeda kala duwan in qaarna shaksiyaad iyo afraad la siinayo qaarna barnaamijno siyaasiya lagu bixinayo ama nidaamka siyaasiga oo dee dadka madaxda ah ama imaamka muslimiinta ayay hoos imanaysaa arrintani haddii aanu imaam jirinna waxa ay hoos imanaysaa ahlulxilli waalcaqd ummadda muslimiintae halkaa ku nool dadkooda u arrimiya ee hormuudka u ah ee culimada iyo dadka waxgaradka ah ee mu'miniinta ah iyo kuwaasunbaa markaana ka arriminaya cidda mu'alafati quluubuhum noqonaysa markaa siyaasadan iminka gaaladu ay isticmaalaan inay hay-ado samafal waxay ku sheegaan samaystaan oo dabeedna mu'alafatu quluubuhum ka samaysta dadka muslimiinta ah inagii bay naga sameeyeen mu'alafatu quluubuhum markaasay dabeetana ama qamadi ha u qaybiyeen ama buste ha u qaybiyeen amaba ha rareenba oo dee adduunyada dabadeeda ha geeyeeni waxaan oo dham waa ta'liifu lquluub xaggoodiiba usii usoo jiitay laakiin islaamka ayaa uga horreeyey siyaasadaa fiican islaamkuna sidaasay udhigaysaa qofkii dee la rajaynayo inuu muslimiinta masaalixdooda wax xaqiijinayo amaba isaguba uu kusoo jihaysan yahay uu soo dhawaanayo in la soo jiido maalkan lagu soo jiido dabeed kolka dambena la dhacsiiyo inuu maalkan ka maarmo maantana dee kii soo islaamay laftiisa ama caddaan ha ahaada ama madowe ayaan cidibo saa u eegay oon cidibo la hadlaynba mid kaleba iska daa oo caadana waxa marka iminka qofku islaamo gaar ahaan dadka iminka yurubta iyo dee qarbiga way eriyaan shaqadana waa laga eryayaa ehelkiisuna way dayrinayaan dabeed haddii aanu helin dee cid kaloo badiila oo walaalo u noqoto oo dadkiisii u bedesha inuu dib isaga noqdaa laga yaaba qaarkood baa waxay ku andacoodaan ama ay daliishadaan dee waa shaqadan waaya shaqo lacag fara badan oo intaa la-eg baan ku jiraa daa darteed xaqaa'iqii waan arkaya ee haddii ay dhacdo in aan islaamo dee shaqadana waa layga eraya mustaqbalkaygii wuu lumaya saasuu isu qancinaya marka islaamku waxyaabahaas oo dhan buu badiil uga noqonaya qofka alkhaamisu ka shanaad alriqaabu waa qoorihii la xoreynayay wahum iyagu almukaatabuuna waa kuwii la kitaabeeyey wax lala qortay waa addoonkii la yidhi intaa haddii aada la kaalaydo hebeloo xor baata fayucطawna waa la siinayaa maa yu-aduuna waxay iskaga bixiyaan maalkan lagu xidhay in lam yakun macahum haddii aanu aanay haysanin maa yu-aduuna waxay iskaga bixiyaan fakaatibuhum in calimta fiihim khayra suuratu nuur kuwaa ilahay uu kaga warramayo nimankaa kitaabeeya oo waxla qorta haddaa khayr ku ogaataan oo dee dad iska bixin karaa yihiin oo shaqo tagna ah dee aaminna ah markaa dee waxaad halkaa ka arkaysaa samaaxadda islaamka in qofkan kol hadduu mu'min noqday loo dadaalayo inuu xoroobo dabeedna dee waa la jeclaysiinayaa qofkii sayidka ahaa inuu horta kitaabada ku sameeyo wax ku xidho dabeedna dee dadkii muslimiinta ahaa daaba sekadoodii la yidhi qayb ka mid ah qolyaha ha la siiyo oo in baa loo goynayaa sahl marka halkaasaa lagu bixinaya marka haddii boqol kun lagu xidhay dee markay isa soo tubaan wixii mukaatabiinta ahaa waa laga bixinayaa ninkii boqolka lagu xidhay saasaana xor ku noqonaya asaadisu dhakii lixaad alkaarimuuna kuwii daymoobay wey fain qarima hadii uu qofkani daymoobay liislaaxin isagoo dad wanaajinaya dhexdooda oo heshiis ka shaqaynaya bian istadaana waa inuu gashi galay bian istadaana daynan gashi buu qaatay litaskiini fitnati damin aafo dhiig ka imanaysa xaggeed aw maalin ama xoolo ka imanaysa iyo dagaal ka dhici lahaa ayuu ku qaboojiyey dufica ilayhi maca alghinaa qaniba ha ahaado laakiin waa loo dhiibaya xoolihii ka baxay waa qodob taas wain istadaana haddii uu gashigan qaatay linafaqatihi wa nafaqati ciyaalih biilkiisii iyo biilkii caruurta u qaatay dufica ilayhi maca alfaqri haddii uu baahan yahaa loo dhiibayaa sakadii duuna alghinaa laakiin de hadduu xoolo leeyahay iska bixiyo marka saddexaad wain istadaana hadduu gashigan galay wa sarafahu uu ku bixiyey fii macsiyatin gef iyo dunuubu dee samaynayay sida khamri iyo balwadoo kale wa taaba ilaahayna wuu usoo noqday dufica ilayhi waa loo dhiibi kolkaana fil asaxi qowlka raajixi waa saas qofkan daymoobay saddexdaa midun buu ku daymoobaya in maslaxo caama uu dayntan u galay iyo inuu naftiisa u galay waa labadaa mid marka haddii masaalix caama uu xaqiijinayay oo dadku mararka qaarkood baa waxaa dhacda inay isku qabsadaan inay isku qabsadaan dhiig oo kale amaba xoolo oo kale dabeedna la ficiltamo oo ay keenayso kolkaa in dagaal ka dhaco markii uu arrintaasi foolxumaday soo wado arkay ayuu xusuustay qowlahu tacaala wasulxu khayru kolkaasuu bixiye wixii la isku hayeyba magtaasaa isku leediin anaa bixiyey xoolaha sidaas isku leediin anaa bixiyey ninkani maalqabeenba ha ahaadee mar hadduu masaalix waday iyo wanaag islaamku waxa uu leeyahay lagu garab galo oo sekadii qayb ka mid ah loo dhiibo xolaba ha lahaado dabeedna waxaa laleeyahy iskaga bixi kolkaa qof waloo sulux galaaba hadduu ogyahay wixii gashi kaga baxa halkaa in laga bixinayo dad fara badan baa macruufka yaraysanaynin oo ku dadaali doona iyo suluxa oo nabiguba calayhi salaatu wasalaam markii ninkii saxaabiga ahaa yahuudda dhexdooda lagu dilay ee la arkay isagoo halkaa ku geeriyooday qoladii ay isxigeen ninkaas saxaabigaa waxau ihi dhaarta yahuudna magti baa ku yeelanaysaa qolada ninkaasi ku dhex dhintay waxay yidhahdeen dee nimankani waa gaalo markaa way iska dhaaran doonaan oo dhaaray dee ka xabayaan ma jire waa sidee arrinka ma idinku dhaarta bu i yahuuddu haydi siisa magti de siaan ugu dhaaranaa bay yidhahdeen markay dilayeen maanaan arkayn haddaba iyaga ayaa idin dhaaranaya markaa dee beri bay noqonayaan oo siaan u rumaysanaa bay yidhahdeen waaba gaalo way ku xadfinayaan markiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu iska aamusay buu magtiiba ugu shubayba warkubaha kusoo ururo qofka baahi baa qaban karta iyo busaarad amaah buu geli karaa isaga iyo ciyaalkiisu oo uu ku cunayo wax xalaala ama dee biil uu ka dhiganayo marka haddii taasi dhacdo amaahdaa lagu leeyahay hase maanta aanu qani ahayn oo wuxuu iskaga bixiye aanu haynin de halaga bixiyo ha laga bixiyo kolka laakin maca alghinaa dee qani wax lagu leeyahay dee xoolihiisa waxa ka bixiy mir saddexaad baa iman kale oo qofkani dayntan inuu macsiyo u galay khamri buu ku cabay wuu ku tuntay xumaan buu ku sameeyey mirka laakiin meesha yaallaa waxa weeye albaabkii toobadu ka soo galay tuubuu ila allahi tawbata nasuuxa dadkii uhogaansamay buu noqday ninka waxba yaan la cadaadinini ha laga bixiyo wixii qolyaha qaarkood baa waxay leeyihiin ha iska raadiye isagu hadduu macsiyo ku kale wax dayntaasi markaa waa noocaas wey marka meesha ka cadday waxa weeye haddii dee macsiyo uu galay macsiyadiina weli aanu ka toobadkeenin waxba laga bixin maayo u qayilay unoo dee islaan jaadlayahunbaa wax badan ku toomisay dabeedna mar dambuu nin tijaara u yimid oo waxa uu leeyahy waynu isxignaaye khayr allaha ku siiye dee ka larkaa lay haystaaye iga reeb buu leeyay iga reeb dee maxaan kaa reebaa waayo ma saxeexday oo dee ma toobadkeeda laakiin maxaa lagugu aamini karaa inaad dee sii wadayso asaabicu ka toddobaad fii sabiili illah waa jihaadka wahum dadkaa la sheegayaana alguzaat waa mujaahidiinta aladiina kuwaasoo laa xaqa lahum fi diiwaan diiwaanka mushaharka waxba kuma leh oo ciidan rasmi ahoo dee mushaar qaata maaha fa yuctawna waa la siinayaa maca alghinaa iyagoo iskama maalqabeena maa yakfiihim wax ugu filan liqaswihim duulimaadkooda ama weerarkooda wax ku filan min silaaxin qalab ay qaataan iyo wa farasin tignikadii ay fuulayeen iyo wa kiswatin dirayskii ay qaadanayeen iyo wanaf- wa nafaqatin saadkii ay la tegayeen intaba waa la siinayaa marka qofka intuu istiray naftiisii quuday bal maalkiisa waxba yaanu bixinina ma dadaal yara ninkaas oo naftiiyo maalka dee waxaba qaalisanba nafta kolkaa qaniba ha ahaadee hadduu isu soo diyaariyo front lineka inuu tago oo miidaanka cadowga inuu tago oo dabeetana mutabaricuu noqdo iyadoo milatarigu joogaan bayrag isuruursadeenoo jabhad bay iyagu isu diyaariyeen waa mustalaxa cusub marka loo noqdo ciidamadaa dee aan rasmiga ahayn ama alquwaat shacb bay noqdeen intay urureen dadkaa madaniga la ydhaa difaacooda madanigii nimankaa iyaga ah arrinkoodu ma sahlana dee iyaguna shahaadadoodii ha heleen ummadana ha difaaceen cadowga laftiisii baa wuxuu helayaa marka jumhuur hor joogsada intaanaysa soo gaadhinba dadka rasmiga ah marka ayaanay mushahar diiwaanka ku lahaanine laakiin si loo dhiirogeliyo waa la siinayaa wixii ay u baahan yihiin ba gaadiidkii ay fuulayeen iyo wixii ay dhar xidhanayeen qalabkaay ku dagaalamayeen iyo rasaastii iyo biilkiiba nafaqadoodiiba intaba waa la siinaya mar wal oo qofkani maslaxo caama uu isu xil saaraba islaamku waxa uu leeyahay loo dadaalo maxaa yeelay qofkani haddii intuu isxilqaamay dantaa guud ka fikiray dadku danta guud aada bay ugu daran yihin oo maxaa iga galaydaa ku badan marka hadduu qofkani taaba ka fikiray waa nin si weyn ufikiraya si nin weynnimo-a buu ufikiraya halala wado oo halala riixa nidaamkiisa fiican kolka dadkan haddaba iyaguna waa kuwaas saasaa loo caawinaya maa yakfiihim wax ku filan wey dee nafaqadan laftigeeda haddii aanu markaa imika dee wuxuunu sheegay nafaqatinun buu ihi markaa shaarixuna dee wuxuu raacinayaa wanafaqatin lahu walimamuni iyo kii uu biilinayeyba dhahaaban wayaaban dee muxuu ka dhacaa kii rasmiga ahaa marka la idhaa adiga iyo reerkaagiiba dee biilkii waa idiin jaari wixii aad ku dagaalamaysayna weydii dee wuxunu kamid yahay un isagana junuudumu kamid yahay waa cadaalada islaamka laakiin haddii kale kii rasmigaha laftiisii ee isagu meel kaleba aanu shaqo tegayn ayaa afka kala qaadayo tawafaya markaan cadaalad jirin athaaminu kii sideedaad ibn markaa halkaa hore imika de haddii ay dadkaasi jiraanna waa la siin doonaa haddii markaa dee jihaad lagu jira aanu jirinna dhul fara badan oo cadowga laga weerarayo ayaa dee lagu bixin doonaa sida masal dadka culimada ah ee shubuhaadka iyo madmadowga cadowga uu soo ururinayo kusoo weeraraya dadka xujada ku difaacaya saxaafadii iyo waxyaabihii markaas dee lagu faafinayay asraartooda iyo kaydkooda oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa uu tilmaamayay oo uu lahaa kula dagaalama biamwaalikum wa anfusikum wa biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum intaba inuu noqon karo jihaadkii naf iyo maal iyo carabba xasaana markii uu la hadlaya waxau lahaa gabayga kusii daa sida gantaalaha wuu kaga daran yahayba gantaalka laftiisa oo wax maalin un la isku riday laakin kani waa wax muddo dheer soconaya waxaa kale oo kasi ka u dambeeya ah athaaminu kii sideedaad ibnu sabiil waa ina helin ama ina wado ka la yidhaahdo kaa isagana waa la siinaya wa huwa qofkani almusaafir waa kii socdaalka ku jiray almujtaazu bina ee inaga ina dhaafayay mael wuxuu ka yimi bari oo galbeed buu usocdaa awilmin awilmunshiu lisafar ama socdaal buu hadda bilaabaya halkan buu ka bilaabaya munshi hadii la yidhi waa min beledi zakaat zakada halkaa laga bixinayo ayuu socod uxidhxidho gaarigu fuulaya fii kayri macsiyati safarkiisanina warra safaraan macsiyo ahayn fa yuctaa markaa waxaa la siinayaa ninkaa nafaqatan wa markuuban maca alxaaja biilkiisana waa la siinaya aadiiduu fuulana waa la siinayaa haddii dee baahi jirto oo u baahan yahay laakin dee haddii uu qani yahay waxba lama siinayo maxaa yeele hadii la idhaha qof wal oo safara hala siiya wax oo aan loo kala qaadin mid baahan iyo mid aan baahnayn dee misaa safraya ma gawaadhida o dhan baynu lacag uqaybin karayna baxayse ummadda fuulaysa o dhan iyo rakaabyada dadka baahane muxtaajiinta ah ee markaa safarkii uu dee kusoo taagan yahay socdaalkiina dee laga maarmaan uu yahay kuwaasaa la siinaya waxaana dee la iskama wadaya une diraasad baa lagu ogaanayaa hawl walba cid baa u qaybsan oo wixii sugay wax si cashwaaya laiskagala dukufayo ama qof waliba wuxuu sheegto la fulinayo ma waa in shuhuud iyo dee taskiye iyo wax la hela cadaymo markaa qofkan dee biilkiisii inta uu safarka yahayna waa loo dhiibi doonaa waxaa kaloo loo dhiibayaa gaadiidkii uu fulayay haddii dee lagu socdo halkaa diyaarado de waa loo iibin doonaa waxaa loo iibin doonaa dee dadka musaafiriinta ah tegaya halkaa basanjarka halkaa usoconaya ee musaafiriinta ah baa diyaaradaha loo iibin doonaa oo ay ushaqaynayaan marka oo si aan dee hawlihii dadku ucadilmin masaalixdii guudna aanay ukala qoqomin oo aanay ukala xidhmin saasaa markaa usocodkiina islaamku uu u sahlay oo de asafaru qidcatu min annaar balay wain kaana fii beladihi maalu xoolihiisii wadankiisii haba yaalle ninkani haddii uu doono qariba ha ahaado xoolihiisii dee dhul dhulkii uu ka yimi haba joogeenba laakiin mar hadduu maanta halkan marayo de isagii xoolihiisiina waa kala fogi hala siiyo un wax waa la odhan karaa farqi baa udhaxayn kara dee waktigaa hore iyo iyo waktigan imika inkastoo fiqi jadiida ay u baahan tahay oo dee maanta hadduu sacuudi arabiya kasoo safray oo uu halkan marayo oo maalkiisiina dee bunuugta halkaa ku jiro intee inle buu ku heli karaa maalka dee xawaaladan agtiisu fadhi ayuu intuu fujaanka sii caddayo buu odhan doonaa ii dalab halkaa dabeetana isagoo waxaaba laga yaabaa aan dhowr saacadood ka soo wareegin inuu heli karo lacagtii oo u taalaba xawaaladii markiiba intaa la hadalkaasay ku simanta laakiin waktigan hore waxaa laga yaabaa marka dee ciraaq uu qofku ka yimaado xijaaj yimaado maalkiisa halkaa yaallaa inaanu waxba ugu fillayn oo intaasoo habeen buu kasoo dhaxay hadduu ku noqdana intaasu kusii dhaxayaa cidduu u diraana isagay la mid tahay markaa deeta laga hadlayaa runtii waa taa wain kaana fii beladihi maalun haddaba waa man qofka fiihi sababaani laba sabab ay ku sugan yihiin lam yucta laguma siiyo ilaa biaxadihimaa midkoodun mooyaane qofkani faqiir iyo miskiinba wuu yahay mujaahidna wuu yahayba haddii uu doonayo musaafirna wuu yahayba mid daymaysanna waaya ku wada ururi intii uu qaadi karo marka caynkaa uu noqdo dee dhinacun baa lagu siinaya ila haddii qof waliba dhowr arrimood dhowr kuyu uu soo galo waxaaba laga yaabaa in caailad keliya ay isugu ururto sekadii dhowr caailadood oo keliya in isugu ururtaa laga yaabaa markaa isaga islaamku isagoo cadaaladda ilaalinaya iyo adduunka in lagu baahiyo dadka baahan waarbalota sababtan ku calaf qaad baa laleeyahy hadii aada maanta kuwa daymoobay tahay tanun ku calaf qaad dabeedna wixii kalena dee hala eega marka lam yucta ilaa biaxadihima midun baa lagu siinaya famataa wujidat hadihi اlasnaaf noocyadan sideedee qur-aanku uu sheegay marka laga helo fii beledi lmaali halkan xoolaha laga bixinayo marka laga wada helo dadkaa fanaqlu zakaati zakadii in loo raro ilaa kayrihaa meel kale xaraamun wey walam yajuz mana banaana buuri ilaa an yufariqa imaamu inuu dee madaxii muslimiintu qaybinayo mooyaane falahu naqlu dee markaa isagu rari karaa halka u baahi badan sekadii masel halkana laga bixinaya hargeysa dadkana waa laga helaya meel kale looma rarayo meel kale oo loo gudbinayaa ma jiro oo dee wuxuu macnaha waxay daliishanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mucaad waxa uu ku yidhi sadaqo ka soo ururi tu'khadu min agniyaaihim waturaddu ilaa fuqaraa'ihim waxaa laga qaadayaa dadka maalqabeenkooda fuqaradoodana waa lagu celinaya marka meesha waxaa laga fahmaya labada damiirba dee waa dadkan laga ururinayo bay wada noqonaya qofkana dee walaalkiisan kale ag taagan baa maalkiisii aada ugu baahi badan aa masale ay dee culimadu isku khilaafaanoo qayb banaysaana way jirtaa oo sidan dee imaamkaba loogu baneeyey haddii baahi badani ay jirto ama dad xigto ahi ay baahan yihiin ama dad duruuf gaari hayso dee in gurmad ahaan loogu naqliyaa way iska banaan tahay bay yidhaahdaan masalada cid naqlin kartana waxaa jirta imaamka madaxa muslimiinta liannahu awsacu nadaran oo eegmadiisa ayaa mid caamo ah dantii ummadoo dhanna wuu ka warhayaa baahidu halka ay u badan tahayna waa la soconaya waxaa kaloo lamid a haddii dadku ay qaybinayaanoo dee isagu uu tilmaamo oo u idhaahdo doorkan halkaa lagu bixiyo qoleeblaayo ama dagaal ku socda ama cadow ay caynkaa isku hayaan ama abaar xumi ay ku habsatee doorkan halkaa loo jeheeya hadduu idhahdana de waa isla isagii oo naqliyo kalaw marka innaga de waxay iska dhacdaa qofku inuu matal aqaaribta la raadsado way iska fiicantahy siduu xagga dambeba ku sheegi doona in aqaaribta la siiyo laakiin haddana waa inuu isku dhex daro oo xataa haddii uu wax naqliyo oo dadkaa durugsan ugudbiyo kuwan agtiisa joogana inuu wax siiyo wey oo isku dhex dala marka labada wain kaana maaluhu qofkan xoolihiisu haddii uu ku sugan yahay bibaadiyatin meel baadiye ah aw fuqidat alasnaaf kulluhaa ama dadkan sideedan qur-aanku uu sheegayba waxaa laga waayey bibaladihi meeshan uu joogo naqala waxa uu u gudbinayaa oo u rarayaa sekadii ilaa aqrabi baladin ilayh dee magaalada ugu dhown magaalada ugu dhown buu ugudbinaya qarfuu joogaa ninkani geeriisa iyo aryihiisa iyo xoolihiisa o dhan halkaasee u joogaan marka sekadii dee cid u timaado oo usoo safraysa amaba ka agdhowbaabu waaye waa midh midhka labaadna waxa weeye amaba wadanka la joogo hargeysadiiba hargeysada aynu joognaa laga waayayba dadkii sekada qaadan laha kolkaa waxaa loo gudbinayaa dee wadamada kale ee muslimiinta ee ugu dhow baa loo gudbinaya oo la siinayaa sekadii oo halkaasaa dee ugu xaqle oo caaisha radia allahu canha waxay nabiga ku tiri dee laba jaar baan leeyahay keebaan u hadiyeeyaa dee ka kugu albaab dhow kaa kugu albaab dhowi arrinkiisu masalana aljaaru axaqu bisaqabi jaarku isaga ayaa ku xaqle qofkan kudhegsanaanta uu ku dhegsan yahay awgeed sidaa darteed waa in dee kuwa ugu dhow in la eegaa wadamada magaalo heblaaya inoogu dhow taa ha loo raro marka aw amase muxuu yihi wayajibu dheh waxa waajibaya altaswiyatu bayna alasnaaf in dadkan sekada la siinayo dee laysu leegaysiiyo likulli sinfin qolo walba waxaa la siinaya athumun dee thumun baa la siinaya ila alcaamila kaa mooyaane faqadru ujratihi falahu qadru ujrati mushqaayadiisa in la eg buu leeyahy kaas sideedan markuu ilaahay sheegaya ukala badiya mu odhani inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin ila akhir laaya saasun buu ilaahay utaxay markii uu dee uqadarayay mafhuumka aayadda waxaynu ka qaadanaynaa dee iyo axaadiisaba siduu nebigu uqaybin jiray dadkii in laysu leegaysiiyo dee qolana la qadinin qolo walba wax la siiyo ninkaa laakiin caamilka la idhaahdaa waa shaqaale markaa sixiro suuqiisa unbaa la siinaya ujratulmasjid macnaha dadka isaga lamidii waxay ku shaqeeyaan yoomkaa yoomihiisa unbaa loogu dhufanayaa inta maalmood uu shaqeeyey ama ha uga yaraato sumunkii ama ha uga badnaato waa nasiibkii markaa sumunkan uu sheegayaana dee waa sideed meelood marka loo qaybiyo sinfi waliba waa intuu helayay unbaa la siinaya idinku maxaa haydeen fuqaradii sumun baa leedii sida sumunada loogu wadaa sideedii lagu kala khaarajinaya ay ku kala tegayaan halkaa wayajibu taswiya bayna alasnaafi likulli sinfina thumun ila alcaamila faqadru ujrati waa masale iyaduna khilaafiya baahidaa loo eegayaa bay leeyihin haddii asnaaftii kala baahi bataan maxaa la yeelaya oo halkan ay joogaan dad aan baahi badan sii qabin oo daymaysan iyo qaar kaloon baahi badan sii qabin oo musaafiriina laakiin qaar dhul dhacay ay jiraano fuqaro ah de waa in fuqarada doorkaa loo badiya oon laysu leegaysiinin ayaa aimo fara badani leeyihi waana runtii dee u dhowdahay markaas mas- marka masaalixda guud ee la xaqiijinaya iyo mabaadida islaamka kolka la eego way u dhowaan karaysa isaga qudhihiisu taa ee macnaha shaksiyaadku siday u kala baahi badan yihiin buu hoos ugu dhaadhici doonaa asnaafta marka la isu leegaysiiyo sinfi waliba inaanu isa sii leegaysanayn buu sheegi doonaa mar hadday taa sheegeen ta korena way laasinaysaa iyaga fain fuqida haddii la waayo sinfun fii beladi magaaladan uu qofkani joogo ayaa sideedan qole ee qur-aanku uu sheegay yidhi sekada hala siiyo daaba qole la waayeyba faraqa nasiibahu cala albaaqiina dadka inta soo hadhun baa dee lagu sii dhex daynayaa sheerkiis iyo nasiibku lahaa baa lagu sii dhex daynaya tusaale ka bixiye waxau yihi fayucطii waa siinayaa likulli sinfin sinfi walba qolo waloo sideedan kamidaba asubuca baa la siinaya markii horena maxaa la siinayay asumuna thumun iyo sum iyo subcna iyomaa badan dee subcaa badan tiradu marka siday sii yaraata dee sahmigiina uu kordhaa sideedan qolaa qolo la waayay tusaale ahaan caamilkii baa la waayay markaa toddobadii qolea kale kol hadday joogaan sekadii aan sideed meelood loo qaybinin toddoba meelood ha loo qaybiyo markaa midba ha la siiyo qayb waa nasiib baa u kordhay markaa aw sinfani ama laba qolo oo kuwan sideeda sideedan uu qur-aanku sheegay laba kamida baaba lala-y falikulli sinfin assudusu wahaakada waa shalay baynu soo qadinay tan oo afar qolaa imika la hayaabaynu inaga fuqara iyo masaakiino nin baana iyo dadkii markaas deymoobay oo musaafiriinta ah iyo dee fi sabiil llahi ba dhe marka haddii afar la helo afartaas unbaa afar meelood unbaa loo kala jebinaya hadduu imaam yahay iyo haddii uu qofkii dee maaliga ahaa ee xoolaha yahay xoolaha lahaa yahayba wain qasama almaaliku ninkii xoolaha lahaa ayaa qaybinaya sekadii wa aaxaadu sinfi maxsuuruuna qoladan uu siinayaana waaba dad iska koobanba oo masel fuqaradii shan baa laga helay kuwii deymoobay saddex baa laga helay saas oo kale aw qasama alimaamu mutlaqan ama imaamkiibaa qaybinayaba sekadii dadku siinaya ama ha koobnaadeen ama iyaanay koobanin koobnaanin wey mutlaqan oo saabiqa fasiraya wa amkana waxaana suuroobaya alistiicaabu in dadkan la wada gaadhsiiyo likahrati lmaali xoolaha ayaa badan wajaba ay listiicaab ta in la wada gaadhsiiyaa waajib bay tahay marka imaamkii hadduu qaybinayo xoolihiisiina badan yihin waxaan leeyahy maaligii baa qaybinaya xoolihiina way badan yihin amaba ninkii muslimiinta madaxa u ahaabaa qaybinaya dee mar leyba xoolihiisu ma yala isaga kolkaa ilan goboladii oo dhan bay kasoo shubmayaane wixiisu ma yala markaa dadkii la siinaya dee waaba dad iska kooban iyaguna oo sinfi walba fuqaradii masaakiintii kuwii deymoobay musaafiriintii waa dad iska kooban de hala siiyo oo mar hadday maxsuulin yihiin oo tiradoodiiba la garanayay soo fayleen ha loo jejebiyo dee ha loo qaybiyo markaa hala wada gaadhsiiyo wey iyadoo qaar loo buurbuuro waxa ka roon iyadoo lagu baahiyo oo dabeedna la wada qadeeyaa ka fiican marka mar hadday maxsuulin yihiin wain qasama almaaliku wahum hayru maxsuuriin masel ninkii xoolaha lahaabaa qaybinaya ganacsadihii bakhaarka haystay baa sekadii qaybinaya dadkan fuqaradihina amaba dee asnaaftan sekada la siinayaana way fara badan yihin fa aqalu maa yajuuzu bu ihi haddaba inta ugu yare ay banaan tahay an yudfaca in la siiyo sekadii ilaa halaahatin waa saddex min kulli sinfin qolo kastaoo sideedaasaba ila alcaamila kaa shaqaalaha mooyaane fa yajuuzu waaxida mid qura lagu gaabsan karaa waa siday shaaficiyadu qabaano masaladan laftigeeduna waa khilaafiyaadka iyaduna kamid tahy oo masel tijaarkiibaa xoolihii qaybinaya sekadaha dadkiina waa dad badan oo inuu wada gaadhsiiyo ma kari karo sida dee hargeysa oo kale masaakiinta joogta markaa wuxuunu eegayaa inta qolee joogta masel tusaalaheennii hore waxaynu dhi afar qolaa jooga ama shan qolaa jooga shantaa qolo qolona saddex kama yarayn karo markaa shan lagu dhuftay saddex shan iyo toban qof waa inaanu ka yaraynin dadku u qaybinayaa sekada isagoo u eegaya kuwii baahnaa kuwii ahaa kuwii daymaysnaa fii sabiilillahi kuwii kale isagoo isku wada daraya oo qolo walba waa inuu saddex ka siiya marka inta ay wax dee nafla u gaadho ayuunbaa la siinayaana dee waa jiraa qowlka kale lihin haddii qofkiiba wax yar uu bixinayo imika laba boqol oo dollar oo la idhaha shan iyo toban ha la siiyo dee way sii ururaysa way soo yar yuuban tahay marka waxaa ka roon bay leeyihiin in dadka ay u gaadhaysa maala afar qof oo kale konton konton loo siiyo baa ilan sekadii maaligu wax walba way noqon kartaaye kaa dee masale ay isku waafaqsiyin maaha laakiin madhabkani sida uu ka qabo ayaa waxay yihiin aayaddu way wada sheegtay cumuuman dhammaantood markaa qolona inaan laga qadinin oo dee qolo walba qur'aanku jamac buu ku cabiray lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmualafati quluubhum jamac baa lagu cabiray jamacna maxaa u yar saddex baa u yar sida dee la isku waafaqsan yihi labana waa lagu sheegaa jamaca inta u yare saddex baa dee aan lagu muradsanayn haddaba qolo walba jamac baa ilaahay uu ku sheegay saddex yaan laga yaraynin waa isdultaageen nimankan sidaa darteed kolba inta sinfi u helo mid saddex ka siiya bay leeyihin haddaba haddii dee khilaafkaasi uu jiro bal qofku intuu kari karo ha yar gaargaadhsiiyo kalow gadbad gadbadun u iibiyana haddii sekadiisu ay soo urursanto faaqalu maa yajuuzu an yudfaca ilaa halaaati waa saddex baa ugu yar min kulli sinfin qolo walba in sekadii qolo walba saddex la siiyo fuqaradii saddex masaakiintiina saddex kuwii deemoobayna saddex kuwii musaafiriintaa saddex sidaa loo wado laakiin ninka shaqaalaha hadduu jiraba de isagu mid buu noqon karaa oo masalan sekada jihadaas oo kale mid baa inooga keeni karaba ama sekadii oo dhan ba cash behedo mid baaba soo xawilo soo qaaday de waxba lama odhanayo hala hela saddex isagu shaqaal wa mid qura loo gaabsan karaa wayundabu waxaa la suneeyey bu hi asarf inuu ku bixiyo sekadii liaqaaribihi dadka ay isxigaan inuu siiyo aladiina kuwaasoo laa talzamuhu nafaqatuhum inuu biiliyaa aanay waajib ku ahayn wa an yufariqa inuu uqaybiyo sekadiina way iska haboon tahay calaa qadri lxaaja baahidu siday tahay waa fi kulli sinfin qolo walba gaar ahaantooda marka la eego oo dee waxaa murmayey saxaabiyadii umusulaym iyo dee ninkeedii iyo caruurteedii markaa waxa ay leedahay dee zawjkaygii waxa uu sheegay in zakadu isaga iyo amaba sadaqaduba isaga iyo caruurtiisa ay ku xaq leeyihin bal ka war uu tawqiiciyey markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ha run buu sheegaa si buu haddaba dee sadaqadii iyo zakadii labadiiba waa isku mid bulshadu dee way isku wada dhex jiraan waxaa laga yaabaa dadkii aqaarin tahay in qaar uxaystaan qaar kalena fuqara yihiin kuwa kalena sidaas oo kale marka iyadoo la gaadhgaadhsiinayo in kuwan loogu sii yar dadaalo ayaa fiican oo habboon laakiin waa inaan biilkii lagu yeelanayn oo laba qowlun baana ugu badan culimadu intay qabaan matala shaaficiyadoo kale waxay qabaan biilka xigtada waxaa kugu yeelan kara waajibnimo asalka iyo faraca asalka iyo faraca oo faraca waxay uga jeedaan dee ubadkii aada dhashay iyo kuwaad awowga u ahayd haddii ay dee faramaran yihiin oo cid kaa xil qaada aada weydo oo kaa xigto asalkuna waa aabbayaashii macnaha aabihii awowgii hooyadii ayadii hoyalaha ah cid kale oo dee kaaga dhow oo wax siinaysa haddaanay jirin iyagana biilkooda waajib buu kugu noqonaya inanka oo kale amaba ubadka oo kale kuwooda qaangaadhkaabay dee ka reebaan haddii aanay mutacalimiin iyo naafiya waxa ahayn iyagana waxba kaagama waajibaya markaa waabay soo kooban tahayba inta aqaaribta biilkooda waajibnimo lagugu yeelanayo ixsaan mooyaane baabulixsaan mooyaane gole nafaqat lqariib baa la yidhahdaa baabunikaax ayaynu ugu tegi doonaa insha allahu dadka dee ay waxooda waajibayaan afadii iyo mamluugii iyo qariibkii iyo kuwayaalaha inay aimo badan baa waxay tilmaamayaan xawaashidiina inay soo gelayso masala walaalihii oo kale ama ha ahaadeen inamo ama habla ha ahaadeen walaalaha kuwa aan waxba haysan in iyagana biilkooda kugu waajibayo aimada qaarkood baa ku daro oo dee waa aqaaribta bay leeyiin marka asal iyo farac iyo xaashiyo de waa sidii xagga miiraaskaba ay maaragtay ugu ugu sinaayeen amaba ugu soo horeynayeen markaa dadkaa biilkoodii lagu yeelanayo dee sekadii uma cuuraysid ooma siinayso calaa qadri alxaaja baahidu siday tahay inuu kala siiyo oo qofkii dee baahi weyn qaba waa loo yar buuri oo seko room baa la siin kii maanta xoogaa isagoo haysta uu ku warwareego laakiin wax ka dhiman yihiin waa loo yarayn kamafal ubaahan shan iyo toban kun maalintii ee toban hela dee sekadii waxaa la siinayaa xoogaa ka shan iyo toban ubaahan shan kun un helaya waa loo kordhinaya isaga qiyaastiibuu kuu dhiibay markaa qiyaasta noocaas dabeedna waxau ihi fa yuctii wuu siinayaa waa kollay aqlaad buu iska leeyahay matnigu fayacii buu ma jirta dee taasi fayucii aw fayucaa musami iyo majhuulkiiba dee labadaasuna min xaysu tasriif fayucii wuu siinayaa man yaxtaaju qofka u baahan ilaa miatin maalan boqol qofka u baahan boqol shilin maalintii qadra nisfi man qof qadarkii barhkiibuu siinaya qofkaasoo yaxtaaju miatayni laba boqol u baahan kani wuxuu u baahan yahay laba boqol inuu isticmaalo kanina waxa uu baahan yahay boqol marka kan labada boqol u baahan inta uu siiyo barhkeed buu siinayaa kan boqolka u baahan oo maal kan labada boqol u baahan dee baahidiisiiba aada u badan sidaa darteed wuxuu siinayaa isaga shan shilin oo kale u siinaya kan boqolka u baahanna wuxuu leeyahay adigu waad yar ladan tahaye oo dee kaas busaarada haysoo kale waad ka saalan tahay bal laba shilin qaado tu ujeedaa waa taa saa doontaba u cabiro qadra nisfi man qof dheefta uu helay barhkeed buu siinaya qofkaasoo yaxtaaju miatayni oo kan miataynka u baahan baa loo kordhinaya waayo baahidiisii baa badan kan mi-ada u baahanina wuu nafisan yahay isagana waa loo yaraynaya waxa la siinaya tusaalaha hore inuu qadin sicir barar un baan haysanin markuu da isaguna ku misaaliye boqolka iyo labada inaguna markay de ku shan iyo tobanka kun ku misaalin sicir bararkeena badan markaa labada tusaale wa isla halkii unbay tegaya walaa yajuuzu ma banaano an yadfaca inuu dhiibo likaafirin mid gaala walaa libani hashim wa bani lmualib labadaa qolanaynu siiye maya oo qofkan gaalka a lama siinayo zakadii laakiin dadka muslimiinta ah unbaa la siinaya baaniyaalka ama dadka dimiga ah dee muslimiinta dhex degan bay ka murmaan culimadu ma la siinayaa mise la siin maayo sadaqada in la siinayuu sheegi doonaa laakiin sekada aan la siinayn banilmualib iyo bani hashimna nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa xigtadiisii markaa waa laba qolo oo fi ljaahiliyati wa fi lislaam rasuulkay la mac ahaayeen sala allahu calayhi wasalam markaa labadan qolo iyaga waxyaabo kalaa la siinaya oo dee fay-i iyo khumusul khumuski iyo ku-eelahaasaa la siin doonaa ma afa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiin oo falilaahi walirasuul walidi lqurba halkaasay soo galayaan waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu halkaana waa ku jira markaa meelahaasay dee iyagu qusumkooda ka qaadanayaane wain kaanuu qaliilan fi hadihi alawaani alakhira aduu kolka wixii laga helo unbaa la waxau ihi walaa liman qofna lama siinayo dheh sekadii talzamuhu ay waajibaysa nafaqatuhu in la biiliyaa qofkaad biilinaysa siin maysa ka zawjatin waa xaaskii iyo wa qariibinkii xigtada ku ahaa wayaalaha lama siinayo oo xaaskaagii siin maysid kii xigtadaha biilkiisii dee lagu lahaa adigana ma siinaysa laakin dee xaaskii waa ku siin kartaa iyada maxaa yeele dee biilkaagii iyada kuma waajibin adigu kugu waajibin arrin labada dhinacba ka soconaysa maaha laakin waa mid dhinacun ka soconaysa adigun baa siin karayne laakin iyadu way ku siinaysaa weligaada haddaad haraadsan tahay dee muslimiintaun baad ula mid tahay un xagga waajib ahaan marka la eego inay ku siisa waxba kuma waajibaen ixsaan ahaan wey sabafal masalo kale u gudbo haddaba sekadii iyo daynta ma la isku bixin karaa ama ma la isu jari karaa waa su-aal meesha taalla iyaba oo dee kollay masaa'ilka khilaafigaana ku jirta siday ka qabaan waa sidan madhab walaw dafaca sekadii haddii u dhiibo lifaqiirin mid baahab buu dhiibay sekadii wa sharada waxa uu shardina uga dhigay an yaruddahu calayh inuu kan bixiyey kusoo celiyo min daynin lahu calayh dayn uu kani ku lahaa darteed dee lam yajus daba iska soo qadimo maxaa kugu dhibi ma banaano dhe taas ninkana waa nin iska faqiira jaamac nin la yidhahdaa gashi ku lahaa tusaale un wey jaamicii baa sekadiisiiya waxau ihi kuu dhibay makabooyin badan baad hebel oo meermeeraysatae waan aniguna tixgelinaya wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waajibkaana waa ilaalinaya sugidda ahe kaa sugaye bal imikaba kugu shubay sekadii laakin dee ay soo celi anigana imikaan kuu dhiibaye wax la-aan kuma marmarsoonay sidoo sekadii kusiiye dayn soo celi oo sk iskaga bixi dayntan kugu lahaa taasi ma ansaxayse ma ansaxayse waa inuu isaga uga dhigaa qofkan mid u madax banaan waa inuu ka dhigaa hadduu doono isagu ha usoo celiyo laakin shardigan baa fasahaadinaya waa shardun laysa fi kitaab illahi wey shardigan meesha uu wax ku daba wado fuqarada siiya baa layihi laakin daba socodkan ha ka daayo ninkan miskiinka hadduu doonayo isagu ha ka shibaxee washarada an yarudahu calayhi min dayni lahu calayhi shardigaasun baa kharibe ogow aw mase qaala waxau ihi jacaltu waxaan yeelay maali fii dimatika warniya gashigii aan kugu lahaa waxaan ka dhigay zakaatan baan ka dhigay fakhudhu qaada bu lam yajus ma banaano taasina sida madhabka qaba waxau i misaan kugu lahaa hebelow waxaad igu lahayd bui boqol kun seke kasoo qaad bu sekadii aan ku siiyey kasoo qaad buui oo dabeed waxba laguguma le sekaan ku xisaabiyey qoladani waxay leeyihiin ma banaano laakin aymo badan oo banaynaysaa way way jiraan oo macnaha leh de waa waa ibraaga iyo icaagu waa isku mid un in haddaad ugu shubto iyo had ood siiso boqol kun iyo boqol aad ku lahayd hadii aad ka saamaxdo waa jiidis iyo qaadis bay leeyihin labadii way istegayaan qoyaha qaarkoodna waxay leeyihin way kala sokeeyaano way ka fiican tahay qofka markaad wax siiso wuxuu sula cunay inaad ku akhiro toofiso oo aad tidhaahdo kaasaan kaa saamaxdo kanaa ka cajab badana ma ka fiican aad imika siinayso adigu waa masalo kolkaa la isku khilaafsan lakin sidaa aimo badani ay sheegaan de waa ka qardaawe fiqu zakaadka ka warramaya aqwaasha kusoo naqilaya inkastuu yar tarjiixinayo isagu taa ah in dee ay ku baxayso ama laga yaabaa in kurba haysatay iyo wajidada uu kaa wajidadbayay ay ka fursato waa laga yaaba hadda shaaficiyada laftigoodu ma diidana boqolkii in loo dhiiba ninkan oo dabeetana hadhow usoo celiyu siiyo ama diidana boqolkii kun ee aada ku lahayd si adigu boqolkii boqolkan sekadaasi marka hadduu doonayo dee ha kugu soo noqdo ha kuu dhiibo amaba ha ku idhaahdo he boqolkaad igu lahayd uqaado isagu ma diidana taa laakin waa qadiyaddu waa shardiga un hadalkan uu daba wado ilan hadalkan iyo shuruudan iyo cuquudan iyo waxaan tixgelin weyn bay leeyihin almuslimuuna calaa shuruudihim ba ley ninkii wuu qabsanaya hadduu ka bixi waayo maogta lam yajuz waa labadaa masalo sheegay labadanina waa gaar iyaguna wain dafaca ilayhi hadduu udhiibo xoolihii buu udhiibay biniyati anahu yaqdiihi minhu isagoo niyeysan inuu ka siin doono sakadii aw qaala ama wuxuu ihi iqdi maali warniyo xoolahaygiisi liuciyakahu zakaatan si aan sakanimo kugu siiyo jaaza iska dhe marka labadaa masalada shardi kamuu dhigin laakin wuxuu niyooday in hebelkan isaga a markuu sakada siiyo uu usoo celiyo taasunbuu isku qanciyey kani siduu doonaba dee ama ishaarada khabraha ku fahmo ama meel kale ha iska garteene hebelkan isaga ah wuxuu niyeystay markaad sekada siiso taadiibuu ku siin doonaa niyadaasi waxba dhimi maysa iyada oo naxnu naxkumu dawaahir waxaa muuqduun baynu ku xisaabtamayna kol haddii aanu dee shardi ka dhigin waxba aafayn maysa taas ama waxau ihi hebelow xoolahaygii iti buui xoolahaygii iti si marka aada siiso aan dabeedna ana seka kaaga dhigo markaasuu siiyey oo i maxaad igu lahayd waayahay boqol kun boqolkii ho adiguna hoo bui seka uqaado taasina waa iska jaais bu hadda wixii o dhan way isku wada dhoodhowi ama mase qaala lmadyuunu kii daynta lagu lahaabaa waxau ihi actinii isii sekada liaqdiyahu si aan kuu siiyo niyow gashiga adigu lahayd jaaza way isku way iska banaantay walaa yalzamu lwafaau bihi laakin dhowrkan masala dambe waxay dheer yihiin shardigan baa inuu oofiye aanay qaydhayn inuu intay isdheer yihiin taa hore ee ninka maalinka ahay uu shardigu daba wadayna dee inuu oofiyaaba ahayd shuruudan dambe ee la raaciyeyna dee inuu oofiyaabaan waxba waajib ku ahayn markaa farqigaasa udhexeeya oo midna ninkii wuu qabsan karaa qaybahan dambena waanu qabsan karayn madyuunkii daynta lagu lahaabaa wuxuu leeyahy isi seko boqol kun anaa ku siin doona boqolkaad igu lahay dabeetana hebelkiibaa siiyey markaasuu isaguna siiyey taasi waa iska banaanta hadduu doonana maba siinayo iska tegaya waxau ihi wazakaatu lfitr sakadii sakaatulfidriga ahayd ama sakaatulbadankii aynu soo dhaafnay fii jamiici maa dakarnaahu intan aynu kusoo sheegnay oo dhan ka zakaati lmaal sakadii maalkunbay la midtahy min gayri farqin iyadoon waxba lagu kala saarayn wixii axkaam sakada maalku ay lahayd sakaatulfidrigiina way qaadanaysaa agow ciddii la siinayey shuruudaha la diiday in lagu xidho qofka bixinaya waxaasoo dhan lamid bahay naqlinteedii iyo la-aanteedii masaailkaas oo dhan waxba kagama duwana bui falow jamaca jamaacatun kooxi haddii ay ururiyaan fidratahum sikadoodii bay ururiyeen sakaatulfidriga ahayd wakhalatuu way isku dareen wafaraquuhaa way qaybiyeen aw faraqahaa axaduhum ama midkood baa qaybiyey sekadii biidni lbaaqiina buu ku qaybiyey jaasa way iska banaanta waa wax dee iska jaais sidii sekadii kaleba loo ururinayay sakaatfidrigana waa loo ururin karaa sidii sekadii kale qofku cid ugu wakiilan karayay ee odhanaya hebelow adaan ku wakiisha sekadaydii bixi tanna ninba dee cid baa loo wakiilan karaa xaggii naqlinta iyo la-aanteed dee khilaafkii un baa ku jira oo zakaatfidrigii dee intoo cid loo wakiisho meelo ummaddu ay aada ugu baahan tahay ama aqaaribta ku urursan tahay haddii ay dhacdo dee aqwaasha culimada waa kuwii qaarkood lahayn hala geeyo qoladani laakiin marka meesha muxtaajin laga waayo ayuun baa la geyn karaa bay dihin runtii imika waxay aada uga soo diraan ama ay dhacdaaba yurub iyo dee caalamulqarbiga oo kale maraykanka oo kale ayay dadka jooga meelaha iska joogaan sakaatfurigooda inta soo ururiyaan ayay dee kusoo shubaan hebel hebel metel hargeysa jooga oo kale markaasa waxay leeyihin annagoo boqol qof ah macacayradaha iyagii sakaatfidriga iyagii waa intaasoo boqol oo dollar ama intaasoo kun oo dollar hebelow adaa wakiil nagaga ah hargeyse kaga iibi raashin masaakiintana u qaybi dee runtii dhinac marka laga eego dadka halkaa joogaan iyagu dee waxbay iska qaataan oo dee waa kuwan lacagta qaadanaya saad arkayso dadka halkan joogana dee waa dad aada duruufta ugu adag tahay markaa dee aimadaas waa banaynaya kolka wayundabu waxaa la suneeyey sadaqatu tatawuc sadaqadii sunahay tu waajibun baynu kasoo hadlaynay kulla waqtin goor walba sadaqada sunaha ah in gacantaada furnaato wixii aada awoodeyso waa sunne aadna islaamku waa u jecelaysiiyey gurmadka markaa islaamka ee dadka dhexdooda isku xidhayana runti waa tahay suurat lbaqara akhirkeeda haddii aada akridana tusaalayaasha qur-aanka uu ka bixiyey deeqsiga iyo bakhaylka waad arki karaysaa runtii amilada dee waadixa ah wa fii ramadaana bisha ramadaan in la bixiyo sadaqada sunaha ah aada bay usii wanaagsantay oo fadligii baa sii badanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam asraca bilkhayri min ariixi lmursala aw kamaa qaal asaxaabi uuga deg deg badnaa bahashaa dabaysha ahee la diray bishaa ramadaan markuu soo galo khayrka uga deg deg badnaa cidina ugama ugama dheerayn jir wa amaama alxaajaat marka had iyo jeer muraad aada leedahayna si miftaax ilaahay uga dhigo inaad sadaqada bixisaa way iska sii wanaagsanta oo aada bay ufiicanta amaama alxaajaat wa kulla waqtin goor walba iyo wa makaanin shariifin meel wal oo wanaagsanna akadu way sii fiicanta meelaha markaa ama masaajidada amaba markaas dee meelaha qofku marka uu taagan yahay sharafta leh ka cashri dilxija wa ayaami alciid maalmaha ayaami alcayaad maalmaha ciidda iyo tobanka bisha dilxija iyo meelaha markuu qofku joogo way wanaagsantay sadaaqadiina kusii dadaalo dad iskuma jire cidda la siinaya marka lala laga hadlana weli sulaxaay dadka fiican iyo wa aqaaribihi xigtadiisay kusii wanaagsan tahay iyo wa caduwihi ka ay colka yihiin oo minhum aqaaribta kamid a isagana ha ka fuqdee walaa yakul طacaamaka ilaa taqiy ayuu xadiisaa uu qofka kula talinaya nebigu raashinkaagana yuu cunin qof taqiyaba wayo qof kale akala طacaamakum alabraar wa afdara cindakum asaa'imuun waa ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qofka ugu mahadnaqayay marka uu ducaynaye meesha uu markaa wax ka cuno duca wuxuu uga dhigaya raashinkiina nimayo ha cuneen dadka waan wanaagsane ilaahay u jecel yahay iyo kuwa soo maray marka haddii labadii qofba ay baahi badan yihin dee kasaalixaa horeynaya aqaaribtiina waa sidoo kale oo dee waa qof xaqiisii uu aada usii wen yahay oo dilqurba qur-aanka aad bay ugu badanta haddii mid aa col tihiin oo aqaaribtii uu jiro bal u dhiib sadaqada ah qofka qalbigiisa atirta ama saamaysaay oo ay soo jiidaaye u dhiib bal kolka kaanahu waliyun xamiim si uu noqdo hadduu nool yahay wa biadyabi maalihi afdal xoolihiisa ka ugu xalaalsan bay ku habboon tahay sadaqaduna maxaa yeele haddii dee wax ku jiraan amaba xalaal xaraam ay tahay dee waxba ugama soo kordhayaan waati aada garanaysa xadiidkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaga hadlayay nin jooga waktigii ducada la aqbalayay ee aada loo aqbalaya jooga oo dee safar ahoo markaa iskaba basaacsan oo gacmaha kor u taagaya o aada u khushuucsan oo laakiin waxa uu daldalayo iyo waxa uu dusha ka huwan yahay intuba waxa weeye xaraam markaa wuxuu ku dambeysiyey faannaa yustajaabu lah in allaha ayibu walaa yaqbalu ilaa ayiba wayaxrumu waxaa xaraama atasaduqu bima yunfiquhu calaa ciyaalih biilka caruurtana inuu sadaqaysto oo idhaa suufi baan ahay dabeedna jibooday oo siyaaraan ku bixinaya ama qaar baan ku rushaynayaa maya taasi iyada waa awlaweyadiiya qofka ulamiye iyo arrimihiiyo waajib iyo sunne uu kala garan waayey bixasbi imri'in min alismi an yudayica quuta man yamuun aw kamaa qaal qofka dembi waxaa ugu filan dadkuu biilinayo inuu dayaco inuu dayaco oo dee mas-uuliyaddii uu dareemi waayo dabeedna uu iska hadaafo taasi waa dhib wey aw mase yaqdi bihi daynahu lxaal daynkii imika laga doonayay wixii uu ku bixinayana inuu sadaqaysto maya tan oo kale dee murugaa ka imanaysa isagoo maluum maxsuura ayuu qofku yuurursanaya war maxaad isaga bixisay buu odhanaya kan iminka go-a ku haystaad iskaga reebi lahayde ama carruurtii iyo markay ku qayliyaan dee dumarkii wuxuu ka warwaraya kolka taasuu ka warwaraya marka hasi wayundabu waxaa la suneeyey bikulli ma fadala wixii u kasoo hadha o dhan inuu qofku sadaqaysto in sabra cala alidaaqa hadduu ad dayqa iyo cidhiidhiga ku sabrayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu neefkii ariga aha sadaqaystay caaisha waxay uu gawracay caaisha waxay ku tihi hal garabun baa inaga soo hadhay neefka intii kale waa sadaqeeyey hal garabun baa ina dhaafay inteedii kale waa baatagu marka isaguna dhinaca kale ugu dhigay moogta waa balaaqaday kamid ta iyadu markay tihi ma baqiya min ashaati ilaa katif baqiyat kulluha ila lkatif bu